khilaafka asalka ku haya natiijada doorashada ee kursiga h o b eber lixdan iyo toddoba ee lagu doortay dhuuso mareebo ee uu ku soo baxay sida la shaaciyay yaasiin cabdulaahi furey oo si hayaha taliyaha hay-adda niisaah ayaa weli taagan guddigii xalinta khilaafaadka ee go-aanka ka gaarayna toddoba xubnood oo uu guddoomiyihii guddigaasi ka mid ahaa xilka uu ka qaaday ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble haddaba qaab nuuceah ayaa kiiska kursigan loo maray waa sidee cabashada dadkan natiijadaasi diidan werigeena v o a cabdicasiis barrow ayaa warbixintan waxa uu nooga soo diray magaalada muqdisho
wixii ka dambeeyey markii shan iyo labaatankii nofembar uu guddiga doorashooyinka dadban ee galmudug ay ku dhawaaqeen natiijada doorashada kursiga golaha shacabka ee tirsigiisu yahay hoob eber lixdan iyo toddobo lala shaaciyey inuu ku guulaystay yaasiin cabdulaahi farey oo ah sii hayaha taliyaha hay-adda nabad sugidda soomaaliya ayaa waxay dad badan oo ay ka mid yihiin odayaal dhaqan iyo siyaasiyiin ka mida beesha kursiga iskale si cad u qaadaceen natiijadaas waxaana ay sheegeen in hanaanka doorashada kursigaasi loo maray uu yahay mid baalmarsan habraaca doorashooyinka dalka kadibna waxay dacwad u gudbiyeen guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka dadban ee soomaaliya nabadoon cali xasan cali oo loo yaqaano cali jeesto waxa uu ka mid yahay dadka saluugsan natiijadii doorashada kursigaasi ka soo baxday waxaana uu sheegay inuu yahay dhaqankii lahaa saxiixa kursigaas kursigan waxaa la yidhaahdaa hoob lixdan iyo toddobo wuxuuna ku astaysan yahay oo iskale beesha marooyin beesha marooyin nabadoonkeeduna aniga waaye habraaca in loo maro doorashada la qoray oo maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaaruhu ay qoreenna oo la ansixiyana waxaa ku qoran kursiga ergadiisa waxaa xulaya nabadoonka iyo laba nabadoonoo lagu kabo iyo laba xubnood oo ka timaada ururada bulshada sidaas darteed nabadoonka aniga waaye guddigu waa i yaqaan maamul goboleedku waa i yaqaan waa i soo waceen waxay iga dalbadeen inaan imaado anoo u diyaargaroobana waxaa fataq soo yiri oo kusoo dhexdhacay ninka hadda boobay oo leera yaasiin farey axmed yuusuf guuleed waxa uu dhammaadkii sanadkii laba kun lix iyo toban u tartamay kursigan balse waa looga guulaystay mar kale ayuu hadda u sharaxnaa doorashadiisa waxa uu qabaa in la baal maray habraacii la dhigay taasina ay ku qasabtay inuusan tegin goobtii doorashada sidoo kalena uusan isdiiwaan gelin kursiga lixdan iyo toddobo aan qorsheynaya inaan u tartamo eena laga hor istaagay ee la boobay wuxuu ahaa kursi aan hadda ka hor novembar labadii kun iyo lix iyo tobanka aan u tartamay nabadoon uu ka ahaa cali xasan cali cali jeesto nabadoonka beelaha marooyin ergada xilligaas isagu uu beelaha u qeybiyey beel kasta siday u lahayd ay u qaadatay anigu markaan ku tartamay layga guulaystay afar sano ama afar sano bar kadib aan mar kale soo diyaargaroobay aan rabay inaan u tartamo laakiin la waayey hab aan ku tartami karo oo la keenay nabadoonna looma baahna ergana looma baahna shan iyo tobankii diseembar guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee soomaaliya ayaa soo saaray qoraal ka kooban shan bog kaas oo ay ku sheegeen in habraacii loo maamulay doorashadii kursigaasi ay sax ahayd sidoo kalena ogolaaday natiijadii ka soo baxday waxa uu qoraalka guddigaasi shaaciyey in saddex oday dhaqameed oo beesha iskale kursigaasi ah ay saxiixeen nabadoon cabdulaahi geedi shadoor oo ka mid a saddexda oday dhaqameed uu guddigan soo bandhigay waxa uu v o eda u sheegay inuusan arrintan inagala hadli karin xasan maxamed maxamuud xasan laki oo ahaa guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka ee qoraalka soo saaray ayaa inoo sharaxaya dacwadan loo keenay iyo sida ay wax u baareen kursigaas oo ninkaa nabadoonka calijeeste ee aa waraysateen oo ku soo soo gudbisay dacwad laba qodob ka koobnay labada qodob waxay ahaayeen kow in uu marka hore saxiixihii kursiga yahay marka labaadna wuxuu sheegay in loo diiday inuu magaa muqdisho ka dhoofo oo kabta dhuusa mareed dacwadiisu labadaas ayay ku salaysnay annaguna asalkaba dacwadda naloo soo gudbiyo un baanu ka duulaayay annagu dacwado kale kuma soo darsano dacwad la soo gudbiyana waxba kama reebno waxna kuma daxo labadaas baanu ka duulay waxaanu baadnay ko ninkaa inuu suu sheegay uu yahay saxiixihii kursigan intaa loo ogaado waxa aanu maxay ahayday raadinay annagoo ka duulayna dacwaddii uu soo gudbiyey sanadkii laba kun iyo lix iyo tobankii iyaa kursigan saxiixa ka ahaa waxaanu soo helnay inuu ka ahaa nin lahado shide waxaan kaloo baaristaa ku ogaanay in nabadan carijeesta uu uu ahaa uu ka mid ahaa ergeydii wax dooranaysay ee kursigaas ergada ka ahayd waliba ku jiray lambarka labiyo tobnaad ergada kaga jiray taas soo ogaanay haddana waxaanu u leynay inaanu wax ka ogaano habraaca aanu ku shaqayno wuxuu dhigayaa ergada waxaa soo xuraya madax dhaqameedka ka diiwaan gashan oo goboleedkaas waxaan markaa haddana raadinay calijeesto inuu yahay madax dhaqameedka ka diiwaan gashan oo goboleedka galmudug ee kursiga saxaxa ka ah waxaan la xidhiidhay guddigii doorashooyinka ee galmudug arrintaas baanu qoraal ku weydiisanay inay nooga soo jawaabaan waanu ku leeyahay noo soo gudbiya kursiga sigi seven odayaasha saxaayaasha ka ah ee ka diiwaan gashaan maxay eeday dowladeeda galmudug saddexda way noo soo gudbiyeen saddexdaa odayna nabadoon calijaysta kuma jirin nabadoon cali xasan cali ayaa ku doodaya in muddo labaatan sano ah uu soo ahaa nabadoonka beesha iskale kursigan sidoo kalena uu door dhaqan ku lahaa doorashooyinkii u dambeeyay ee soomaaliya aniga laba kun laba iyo tobankii kursiga ugu horreeyey kaasuu ahaay habraacu wuxuu ahay boqol soddon iyo shantii kuraasta abgaal oo dhana isku xereed ilaa afar nin oo imaamka iyo ugaaska iyo maxamed cabdi shide iyo nin dhinta ay yihiin ay dhinto la dhihi jiray ciise macalima boqol soddon iyo shanta ku jiray hoosaa loo daadegayay igaa saxiixa lahay odayaasha jifada qaadata xildhibaanka ayaa keenaysay ninka xildhibaanka noqonayo anaa geeyey oo u geeyey maxamed cabdi shide waxaana u geeyey nin la yidhahdo cadow cali gees dhinaca kale waxa ay v o edu la xiriirtay yaasiin cabdulaahi farey balse nooma suuro gelin inaan helno siddeed iyo tobankii diseembar ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa xilka ka qaaday toddoba xubnood oo ka mid a guddiga xallinta khilaafaadka welina waxaa muuqata in la isku khilaafsan yahay natiijadii kursigan oo aan lagu qanacsanayn go-aankii dambe ee soo baxay haddaba muxuu noqon karaa xalka arrintan axmed cabdi haadi oo ah falanqeeyo ka faallooda siyaasadda soomaaliya ayaa su-aashan hordhigay kursigan lixdan iyo toddoba wuxuu noqon karaa xal siyaasadeed ayuu noqon karaa maxaa yeelay doorashada soomaaliya hadda qaabkay ku socoto waa qaab siyaasadeed ee qaab sharci iyo qaab farsamo waa ku yar tahay sida ku qoran heshiisyada la gaarayna wax kaste oo guddiyaasha iyo guddoonka guddiyo doorashada ay xallin waayaan waxaa loola soo laabanayaa oo marjac u ahaa madasha watashi qaran oo ra-iisul wasaaruhu uu madax ka yahay doorashooyinka golaha shacabka ee hadda ka socda soomaaliya natiijada guraasta qaar waa lagu murmay sida ay wax u socdaanna waa lagu kala afkaar duwan yahay cabdicasiis barrow v o a muqdisho